galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington
waa maalin jimco ah bisha disembarna waa lix iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o e somaali datcom idaacadda galaftana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida ergeyga gaarka ee qaramada midoobay michael kitin oo ka dalbaday guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya inay sharaxaad ka bixiyaan sida liiskii afar iyo labaatanka kursi ee doorashadooda ay dooda ka taagneed ay u noqdeen kow iyo toban kursi
waxaa sidoo kaleeto aan idin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan jawaabta maamul goboleedyada ay ka bixinayaan go'aanka lagu laalay natiijada doorashada kow iyo toban kursi
war saxaafiyadaan soo saarnay oo aan ku diidayno in aysan sax ahayn go-aanadaas ay nimankaas guddiga xalinta khilaafaadka ay qaateen wayna dhacdaa mararka qaybtood murashaxiin marka u dammaysa dareemaha inayan coob helayn badan marka ay sidaas kaga baxaan nidaamku wuxuu leeyahay isagoo fadhiyay la mid tahay guud ahaan dowladda dhexe guddiyadeeda awood fara badan ma leh ama mid khilaafaad ha ahaato ama mid doorasho ha ahaa
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale oo caalamkaha ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka war qoraala oo ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa lagu sheegay in shir ay wakiilada beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya ay kaga dalbadeen in ay bixiyaan faahfaahin la xiriirta diiwaanka kuraasta la sheegay in lagu muransan yahay oo ay guddidu soo celisay warkan ka soo baxay xafiiska michael kitin ayaa lagu sheegay in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinku ay hore beesha caalamka ugu gudbiyeen liis ay ku qoran yihiin afar iyo labaatan xildhibaan oo khilaaf uu ka taagan yahay doorashadooda xubinimada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya hase ahaatee ay guddigu dhowaan si rasmi ah warbaahinta ugu faafisay liiska kow iyo toban xildhibaan oo khilaaf uu ka taagan yahay oo keliya taasina ay keentay in wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya iyo wadamada beesha caalamka ee daneeya geedi socodka doorashada soomaaliya ay faahfaahin dheeraada uga baahdaan guddiga xalinta khilaafaadka sida ay afar iyo labaatankii kursi ee ay horay u sheegeen uga soo reebeen kow iyo toban kursi oo keliya waxaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in guddiga looga fadhiyo sharaxaad la xiriirta jidka loo maray haddii la xalliyo khilaafkii ka taagnaa saddex iyo tobanka mudane ee aan lagu darin diiwaanka cusub haddii aan xal loo helin kuraastaasina ay faahfaahin ka bixiyaan guddigu sababta ay uga reebeen liiskan ay dhowaantan soo saareen war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in haddii aan lagu darin kiisaska khilaafku ka taagnaa gaar ahaana kuwii murankoodu aadka u cuslaa ee ay markaasi taasi boqongoys ku noqonayso guud ahaanba habsame u socodka doorashada waxaana warqadan loo kala diray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada soomaaliya ee sida puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle
taliyo ku-xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliiska puntland oo dablay hubaysana ay shalay dhaawac halisa ugu geysteen gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa saa ka geeriyooday gaashaanla sare jaamac saxadiid cabdi oo lagu daaweynayo cusbitaal ku yaalla magaalada boosaaso oo qaliin lagula sameynaya ayaa u geeriyooday dhaawacyadii ka soo gaaray rasaastii shalayto lagu dhuftay jaamac saxardiida ayaa dablay bastoolado ku hubaysanay waxaa shalayto ay ku soo weerareen isaga oo shaah ka cabayey bannaanka hoteelka madiina ee magaalada boosaaso oo u deganaa dablayda weerarka geystay ayaa goobta ka baxsatay hase yeeshee taliyaha ciidamada booliiska ee puntland ayaa waxa uu sheegay inay garanayaan islamarkaasina ay soo qaban doonaan daadgurayntii dadka magaalada alebo ayaa la hakiyey waxaana go'doonsan kumanaan kun oo qof qaraxyo ayaa saaka laga maqlaya meel u dhow kolonyo dad ah oo doonaya inay magaalada isaga baxaan warbaahinta dowladdu waxay sheegtay in mucaaradku ay ku xadgudbeen heshiiskii xabajoojinta macadda goorta daadguraynta dadkani ay dib u bilaaban doonto goorsii horreysana madaxweynaha ruushka ayaa sheegay in waddankiisa uu kala shaqeynayo dalka turkiga inay dib u bilaabaan wareer kale oo wadahadallo nabadda syriya laga galaya ah si loo gaaro xabajoojin guud oo gebi ahaanba dalkaasi ka hirgasha isagoo maanta oo jimcaha ka hadlaya dalka jabaan oo uu booqasho ku joogo valadimir putin waxa uu u sheegay wariyaasha in isaga iyo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ay soo jeedinayaan in la qabto wadahadallo dhex mara dowladda syriya iyo mucaaradka kaasoo laga yaabo inuu ka dhaco caasimada kasakhistan ee astana
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wacad ku maray in maraykanka uu tallaabo ka qaadan doono dowladda ruushia ama dowlad kasta oo ajnebi oo isku dayday faragelin la sheegay in lagu sameeyo doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkan ka dhacay bishii nowembar ee aynu ka soo gudubnay waraysi uu siiyey raadiyaha m b r oo la sii daayey jimcihii saaka ayaa waxa uu ku sheegay inuusan shaki ku jirin in dowlad kasta oo isku dayday inay farageliso doorashooyinka maraykanka laga qaadayo tallaabo iminkana ay qaadi doonaan tallaabo warqamiistii ka soo baxay aqalka cad ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha ruushiya valadimir putin uu si toosa saameyn ugu lahaa faragelin la sheegay in ruushiya ay ku samaysay doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sanadkan ruushiya ayaa eedahaasi waxa ay ku tilmaamtay wax lagu qoslo halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatan ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno khilaafka ku salaysan koob iyo tobanka kursi ee guddiga xalinta khilaafaadku ay laaleen kuwaasoo ay sheegeen inaysan ansax ahayn doorashadooda ay tahayna in dib loogu celiyo doorasho haddaba maalin kadib markii guddiga xalinta khilaafaadka ay soo saareen liiska koob iyo tobankaasi kursi ee dib doorashada loogu celinaya ayaa guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada waxa ay qaadaceen liiska guddiga xalinta khilaafaadka taasi oo dhinaca kale cirka ku sii shareertay khilaafaad hor leh oo ka dhex muuqanaya guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada dhammaan maamul goboleedyada ayaa war-saxaafadeedyada ay soo saareen waxa ay sheegeen inaysan cidhna kaga hibaysanin doorashada xubnaha ay soo gudbiyeen ee xildhibaanada ee magaalo madaxyada maamul goboleedyada lagu doortay haddii aan ku hormaro maamulka koonfur galbeed oo shan ka mid a kuraasta koob iyo tobanka ah ee lalaalay ee xaggooda ka imaanayaan ayaa waxaa xubnaha la sheegay in doorashada dib loogu celin doono ka mid a sheekh shaacir sheekh maxamed samre ibraahim cumar muna khaliif sheekh abuu maxamed siciid cabdulaahi iyo nadiifa aadan isaaq haddaba markii uu soo baxay go'aanka ay ka qaateen arrinkaasi guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa aan kula xiriiray khadka teleefonka maxamed cabdulaahi mursal oo isagu ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed wuxuuna iiga jawaabay su'aal ahayd siday u arkaan dhankooda ama ay uga falcelinayaan eedaha la xiriira in musuq maasuq awgeed loo diiday shantani kursi dibna loogu celinayo doorasho walaal sahar waa mahadsan tahay sidaad la socoto markay soo saareen warqadaas aan ka jawaabnay war war-saxaafadeed aan soo saarnay oo aan ku diidayno in aysan sax ahayn go-aanadaas ay nimankaas guddiga xalinta khilaafaadka ay qaateen oo aan ku salaysnayn maxaa la yidhaahdaa wax hab loo raaco oo oo dacwo loo qaado aan aan ku salaysnayn oo xaqiiqda ku salaysnayn marka sidaas daraaddeeda go-aankan wuxuu yahay inaan maxaa la yidhaahdaa aan kasoo horjeedno arrinta iyada ah waa gartay marka aad leedihiin waa ka soo horjeednaa guud ahaan arrinkaasi sida uu wax u dhacay ama laydinkugu soo celiyey maxaad cuskanaysaan ma in doorashadii sidii la rabay aad u qabateen oo rasmi ah ma in wixii idinka qaldamay se idinkaga qaldameen aan la idinla hadlin maxaa maxay tahay waxa aad diidan tihiin waa waxaan cuskanaynaa doorashooyinkaas sidii loogu talagalay inay u dhaceen oo wax ka qaldanayay haba yaraatee aysan jirin oo dad musharaxiin ahoo laga adkaaday ama laga guulaystay oo aqbali waayo natiijadii waxa ay geeyeen ay yihiin wax ka qaldanaayeen aysan jirin wax laga warsaday oo lagu qanco natiijooyinkaas iyo doorashooyinkaas oo guddiga ay la yeesheen guddiga doorashooyinkana ma jirin sidaas daraaddeed aan u diidnay inay sax ahayn oo siyaasadaysan yihiin oo dana gaar ee laga lahaa noola muuqatay yaa kaley kula tahay danahaasi gaarka ah waa iska garan kartaa waxa waaye dadkan in qofka musharaxa ama ama ama siyaasiyiin ee kusoo hungoobay inay kalsoonidii dadkooda ay heli waayeen inay gadaal kasoo riixayaan oo oo maaragta laga yaabo in aysan ku qanacsanayn wixii meesha ka dhacay waa gartay koonfur galbeed waxa ay ka mid ahayd meelaha ugu khilaafka badan intii doorashadu ay socotay qaylo dhaan fara badan ayaa ka imaanaysay waxaa jirta in odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha ee boqol soddon iyo shanta ah sidoo kale ugaas ku jiray oo xubnahan hadda lasoo celiyey mid kamida ka dooday waa malaaq ibraahim macalin cali laga saaray hoolkii shirka dadka qaarkood waxay dhahayeen xataa markii la saarayay booliis ayaa si xun ula dhaqmay dadkii asaga uu waday ama odayaasha saxiixayaasha ee wadeenoo adinka laidiin keena dadaan ahaynoo erga ayaa la qoray si dad kale loogu qoro arrimahaasi maxaad ka leedahay warkaas been abuur waaye ma jiro maxaa la yidhaahdaa in qof xoog hool loogu saaray ma dhicin laamaha amniga wareysan kartiin laakiin warar la boonbooniyey oo meelaha lagu qorqoray waa waa iska jiri kartaa mada kale uguma raacsan inay ahayd koonfur galbeed meelaha ugu khilaafka badan meelaha ugu waxay ahayd meelaha doorashooyinka ka dhacayay lamid ahayd ama waa ka buuq yarayd sidaad la socotana kuraasta halkan koonfur galbeed lagu dooranayo waxay ahaayeen kuraasta ugu tira badan ee maamul goboleedyada marka waa jireen dhaleeceen oo dhinaca u badan xagga iyo social mediaha oo dad ay wax iska qorqorayeen laakiin wax xaqiiq ku salaysan ma jirin maamulka koonfur galbeed waxa ay ka mid ahayd intii doorashadu ay socotay meelaha hadalhaynta ugu badani ay ka jirta ee ah in kuraasta qeybo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ay si musuq maasuqa eheladooda ku keeneen sidoo kale guddiga doorashada ayaa guddoomiyaha guddiga isagana gacanta lagu goday waxa aan weydiiyey mar kale maxamed cabdulaahi mursal waxa uu kaga jawaabayo eedahaasi dhankooda ah mar haddii ay wakhtigan u diideen shanta kursi ee lagu soo celiyey in wax musuq maasuqa uusan ka dhicin intii ay wadeen hanaanka doorashada sahroy warkaa sax ma aha waxyaabaha aan aan sheegayo o aan xaqiiqda ku salaysna inay kamid tahay in in wax dacaayada aho oo warsuuqeeda la iska sheego oo la boonbooniyo warar iska fadhi ku jirir ah oo soomaalidana si fudud ay ku rumeeyaan oo meelaha lala wareego laakiin waxa waaye doorashadaas si xalaal ahi u dhacday waad og tahay noocan doorashadan markii ugu horeysay oo soomaaliya ay ka dhacdo marka waxaa laga yaabaa dadka inay ku cusub tahay oo aan habraaci la wada fahamsanayn oo doorashada loo raacayay sidaas daraaddeeda keenayso in dadka ay ay murun iyo iyo dooda ay iska keenaan laakiin hada yaraatee nidaamka halkan doorashada loo maray wuxuu ahaa kii sidii loogu talagalay oo maxaa la yidhaahdaa nidaamka madasha qaranka ay u dejisay si loo qabto doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka hadda shan xubnood oo ka mid a xubnihii aad doorateen ayaa la soo celiyey guddigii xalinta khilaafaadka way dideen xubinnimadooda amaba baarlamaanka inay geli karaan inaysa ahayn wax saxa sida loo doorta aawadeed maxaa idinka go-aan ad samayn kartaan marka hadda ama tilaabada ku dhaqaaqaysaan waa sheegnay wixii naga nagaga aadanaa inay arrintaas aanan aqbalin oo saxna ahayn wax lagu celinayona aysan jirin oo iyagana xaq u lahaynba mandatekoodaba aysan ka mid ahayn inay inay kuraas shacabkooda doorteen dad la doortay inay celin karaan aan ka mid ahayn waxyaabaha aan laisla fahamsana inay ka mid tahay oo oo keenayo isfahamwaaga ee ka jira xagga oo doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka maamulka jubbaland ayaa iyaguna waxaa dib loogu soo celiyey kursiga cabdulaahi maxamed aadan waxa uuna ka mid ahaa kuraastii buuqa ugu badani ay ka dhasheen intii doorashadu ay socotay ayaa kursigaasi waxa uu abuuray xasarad xilli habeena waxaana jirtay in muddo laba cisho ah maamulka uu hakiyey doorashada sababo la xiriira buuq ka dhashay intii ay socotay doorashada isla kursigan waxaa su-aasha la xiriirta kursigan dib loogu soo celiyey aan weydiiyey sida uu arkay isna maxamuud cilmi oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga jubbaland ee doorashada heerka maamul waa ku salaamaamayo runtii saa loo socotaba statekan jubbaland doorashada habkii aan u qabanay waxay ahayd hab aada iyo aad u daahfuran waafaqsanna habraacyadii doorashada loo qabtay annagu waxaana la ku socliyay kursiga kan hadda aada sheegtay runtiina ma aysan ahayn wax saxa in kursigana la ku soo celiyo waayo waxay ahayd go-aan uu guddigu gaaray oo uu ka fiirsaday oo uu raacay kursiga kan nidaamyadii loo dejiyey ee doorashooyinka ayuu maray waxaana lagu doortay xildhibaankii hore ee ku fadhiyey cidna lama qasbin cidna lama juujuubin dhibaato ka dhacdayna ma aysan jirin haba yaraatee marka waxaanu aragnaa in ay tahay seefti uu meelo kale ku socotay inay iska kaaya martay ayaan arkaynaa ama dana gooni a laga lahaa kursiga ka dha waa tahay maxamuud cilmiyo waxaa jirta in kursigan ay ku wada tartameen maxamed mukhtaar iyo shaacir oo horey xildhibaan uga tirsana ahaa dowladda haddana markii buuq fara badan uu dhacay habeen gacanqaad uu dhacay laba maalmood la baajiyo doorashada kadib ayaa markii dambe waxaa kusoo baxay shaacir waana kursiga hadda lasoo celiyo musuq maasuqa la sheegaya inuu ka dhashay maxaad ku diidantihiin taasi horta zahroy saa loo socotaba annagu doorashadan waxay ahayd doorashada ugu daahfurnayd sidii beesha caalamka iyo dad badan ba ay sheegeen waxyaalaha annagu aan sidaas seriaska u qaadanay waxaa kamid ahaa in aan totally aan ahayn toleranceanaga ama u abayeelkanaga waxaa la yidhahda corruptionka wuxuu ahaa zero ma aanan ku dhaqmayn si muuqata in loogu dhaqmana maanan ogolayn doorashadii markii ay soo dhawaatay oo berri oo kaleeta la gelayo ayay ahayd markii aan aan tuhunay inuu jiro suspicion oo ah corruption waxaa jiro haddaan gadaalka ugu yara celiyo heer anshax oo ay fiid samaysay oo markii qofka tartamaha uu buuxinayo applicationada ay ahayd inuu saxiixa ayaa jiray tartamo kastana wuu saxiixay heerka asagaana wuxuu irtiibooyin iyo habraacyo ayuu sameynayey waxyaalo ka mamnuuca in lagu dhaqmo ayuu sameynayey ciddii waxyaalahaas ku dhaqmatana in lagala noqon karo murashaxnimada ayuu awooddaasna siinayey annagu annagoo aada uga taxadarayno maaragtay waa nidaamyadii naloo dhigay ee ahayd inaan raacno ayaa waxaan ogaanay in ay jirto corruption iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaalo lamida in uu ku dhaqmay murashaxu arrinka isagaa caddaynteedii baan raadinay waa helnay waxaan disqualify garaynay ama aan ka joojinay murashaxnimadii iyo tartamihii uu ahaa ayaan ka joojinay wasiirka hore ee batroolka maxamed mukhtaar isagii markaan ka joojinayna laba xubnood oo kaleeto oo xildhibaan shaacir iyo nin dhalinyaro oo kale oo yaa yaa ku tartamay subixii dambe doorashadiina sidaas ayaa lagu galay waxyaabahan ku joojina waxaa kamid ahaa buuqia hadda aad sheegtay oo ahaa in maaragtay ay dhacday in dad ay ay ay si gooni ah aad mooday inay u sameynayeen fawdo diidanaana inay doorashadu dhacdo oo khaladaad noocaasa sameynayay waa joojinay maalinka ayar ahayd wax gacan qaadana kama dhicin wax dhibaato ana kama dhicin musuq maasuqi aan dareenay darteed ayaanan u joojinay waa gartay odayaasha qaarkood dhaqanka waxaa kasoo burqanayay laftooda in wax isdabamarin ay guddigiina ay kala kulmeen qeybo kamida markii doorashada ay socotay dadka qaarkood mudanayaasha boqolkiiba boqol ayaa waxaad arkaysaa musho musharax ay dooranaysa dadka oo konton konton iyo kow ayaa dooratay laleeyahay xubnood waa dhammaan xubnihii ergada ahaa taasi miyaysa musuq maasuq xataa ka dhex muuqan karin oo sidee hufnaan ay ugu jirtaa halkaas runtii zahroy waxyaalihii aan aragnay dadku way kala duwan yihiin soomaalidu qaar baa weli waxaa u nool dhaqamadii wanaagsanaa ee ahaa isureebka iyo wadatashiga waxaad arkaysaa beela inta hameenkii doorashada la gelayay saddex kaanidayd jiray inay intay iskood u fadhiistaan ay isu soo tanaasulaan usoo qanciyaan ayagii oo isu tanaasulay noo imaanayay way dhacday waxaa kaloo dhacday murashaxiintu way kala xoog dhamaayeen way kala aragti wanaagsanayeen way kala dadaal badnaayeen dadka ayaa kala jeclaa waxaad arkaysaa murashax ay dadkii soo dhawataan oo ula tartamay murashax kale oo ay dadku wadan doorashaana sideedaba si ayadaa taqaano waxaan qabanaynana hal doorasho ma ahayn doorashooyin bay ahayd afartan iyo saddex doorashaan qabanay isku sina inay u ekaato lama filaynin qaar waxaa jiray murashaxiintu ay dadkoodii shaqo badan usoo qabtay oo jeclaayeen qaar ay necbaayeen oo kuwa ay jecelyihin ka hor imaadeen taa marka lama dhihi karo musuq maasuq weeye waxaa la dhihi karaa dadka ayaa waxaa kala caddaa aragtidooda iyo sida ay maaragtay dadkooda u kala jecel yihiin waa gartay sida dad badan oo shacabka ka mida ay qabaan amaba ay qabi karaan guud ahaan soomaalida waxaa jirta in loo maleynayo in madaxtooyada soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalkaba ay raadad badan ku leeyihiin iyo gacmo gacmeen doorashooyinkii ka socday maamul goboleedyada intee in la eg ayay idinku lahaayeen haddii la fiiriyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya in ay maaragtay intii doorashada ay socotay xubnihii qaarkood la dooranayay intee in la eg ayay idinku lahaayeen inay cidday rabaan idin yeerin karaan amaba ay idinkala hadli karaan waad mahad mahadsantahay zahra inaad su-aashan weydiiso marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maam annaga wixii noo sahlay doorashada oo aan ku noqonay in aan isbuucyo ka hor doorashadii oon soo gebagaboobay meelaha qaarna aanba bilaaban inaan dhammayno waxay ahayd gacma iyo faragelin la-aantii aan kala kulanay stateka jubbaland oo madaxweynuhu u horeeyo markaan doorashada bilaabanay madaxweynuhu isugu yeeray golihiisa wasiirada madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka intabana uu u sheegay goobtaas iyo shaqadaas inay madax banaan tahay stateka jubbaland ka madax banaan tahay asna uusan faragelin doonin ayagana uu ka codsaday ama uu amray inaysan la faragelin arrinka isagoo sidii loogu talagalay u dhaqmay ayaa wuxuu noo sahlay in aan madax banaanaano shaqadanadina sidii loogu talagalay aan u qabsano t o aradii habraacyada iyo wixii loogu talagalayna aan sadar sadar u dul raacno madaxtooyada soomaaliya si toosa faragelin laguma aysan lahayn sababtoo halkaan maysan joogin tuhmooyinka ugu badan oon tuhmayno waxaa weeye kursigan aan nidaamkii loogu talagalay u raacnay oo doorashadii habkii loogu talagalay maxaa la yirahda aan u qabanay xeerkiiyo asha ciddi ku xadgudubtayna aan maaragtay meel marinay in laga riixayo madaxtooyada waa tuhmaynaa waana tuhmo laakiin madaxtooyadu gacan fara badan naguma lahayn inaan wax soo saarno laakiin wixi aan soo saarnay diidmadeeda iyo ogolaashadeeda waa tuhmaynaa in ay kala jecel yihiin kuleelka la xiriira guddiga xalinta khilaafaadka xubnahan ay diideen ee ay laaleen waxa ay gaartay guud ahaanba soomaaliya gebi ka gebi dhanka puntland waxaa dib loogu soo celiyey doorashada inay tahay ku celisna loo sheegay labada xubnood ee cabdi maxamuud maxamed iyo sharma arka garaad saleebaan buraale si lamid ah maamulada kale ee la ologa ah ayay iyaguna soo saareen war-saxaafadeed ay ku diideen go-aanka guddiga xalinta khilaafaadka khaliif ow cali waa guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka puntland waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee garoowe saar arrinta haddaan kaaga waramo arrintaas runtii waxaan ku oran karaa annagu haddaanu puntland nahay waxaanu aada iyo aada isugu tiilaynay aan aada iyo aada ugu dadaalaynay inaanu maro habraacyadii iyo t o arkii lagu soo heshiiyey nolosha iyo guddiyadu ay isla qaateen oo laysla meelmariyey inaanu raacano oo tabaqano oo aanaan ka dhex bixin arintaasaanu ku shaqaynaynay labadaas xubnood oo aada hadda ii sheegtayna bataatanba wax musuq maasuq ahoo ka dhex dhacay iyo wax khalad ahoo ku jira ma jiraan waa gartay waxaa jirtay intii ay socotay doorashada xubnaha baarlamaanka ee maamulka puntland kasoo gelaya in qeybo ka mid a xataa xildhibaano horey ugu jiray ee iyagana ay cabanayaan oo ay leeyihiin waxaa xataa musharaxnimadeenii wax loo dhimay iyadoo aanan meeshii joogin ayaana nalaga been abuuray xoosh jibriil oo kale ayaa ka mid ahaa marka ma waxaad leedahay taasi lafteeda musuq maasuq kuma jiro waxa weeye dadku qofku hadduu murashax yahay oo tartamo oo is yiraahdo codka heli maysid waxa weeye mararbaa waxaa dhacdaa inuu qofku meesha ama iskaga intixaabo ka tago amase ergadiiba qayb qayb hakisto oo is yiraahdo adigu xubnahaaga kan hadeer mar haddaadan codka helayn iska hayso marka arrintaasna nidaamka iyo habraaca jira waxaa loo raacaa nidaam baa loo raacaa qofku hadduu shuruudihii buuxiyo oo soo maro oo lacagtii shubo oo shuruudihii buuxiyo oo shahaadada murashaxnimada uu qaato oo u diyaar garoobo inuu tartamo saacadaha ugu dambeeya ama daqiiqadaha u dambeeyana uu dareemo in laga badinayo sidaa darteed uu kaga intixaabo kaga tago goobtii codbixinta nidaamku wuxuu yahay codkiisa iyo nidaamkiisa waa loo tirinaya wixii uu cod helo wuxuuna la mid yahay isagoo fadhiya marka way dhacday hadda ka mid buu ahaa ahay marka adeer xoos jibriil wuxuu ahaa murashax buuxiyey shuruudaha wuxuuna ka mid ahaa murashaxiinta tartamaysay kabacdina xilliga doorashadu ama codku dhacayay meeshiibuu ka maqnaaday annaguna nidaam baanu leenahay oo dee waxa weeye qofku isaga oo fadhiya buu noola mid yahay waa loo codeeyey dabcan way dhacday tartankii wuu dhacay wayna dhacdaa mararka qayb qaybtood murashaxiin intay soo tartamaan oo shuruudaha soo buuxiyaan oo hawsha kaambayngarinayo ku jiray marka u dambaysa dareemaha inayan cod helayn badan marka ay sidaas kaga baxaan ama meesha kaga intixaabaanna nidaamku wuxuu leeyahay isagoo fadhiyay la mid tahay marka murashaxiintii kalaa fadhida isaguna wuxuu hela codkiisa waa loo tirinaya waxaa kale oo jira isaguna xildhibaan kuleeyihi oo kamid ahaa kursigan hadda la soo celiyey oo aan leeyahay dacwada inta ugu badan isagaa leh isaga laftigiisu wuxuu kamid ahaa murashaxiinta nidaamkii oo dhan buu buuxiyey wuu fadhiyey afar xildhibaan oo tartamayay buu ka mid ahaa waana laga helay codkii marka qofku hadduu codka ka waayo reerkiisa iyo egadiisa iyo odayaashiisa hadduu codka ka waayo annaga wax naga khuseeya oo hadda saasi ma jiro si ka duwan sida gobollada kale maamul goboleedka puntland ayaa intii ay socotay doorashada xildhibaanada lasoo dooranayay waxaa isagu xilka isaga tegay xubin ka mida guddiga doorashada ee puntland kadib markii uu sheegay in doorashadu ay haraysay musuq maasuq baahay waxaan weydiiyey mar kale guddoomiyaha guddiga doorashada ee puntland waxa uu kaga jawaabaya arrinkaasi sahra su-aal fiican weeye oo runtii aan aada u jeclaa in lay su-aalo waxaan kuu sheegayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa magaalo waa madal inta joogtaana waa markhaanti cali wuxuu ahaa xubin ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka puntland wuxuu aada iyo aada isugu taxallujiyey qoyskiisii hoose inuu murashaxiin si gaara isaga u saameeyo oo kuwana uu fogeeyo kuwana soo dhawaysto marar badan baa guddigu ugu dulqaatay ugu dulqaatay ugu dambayntiina waxaanu go-aansanay inaanu ninkaa u saburo u dulqaadano maadaama uu guddiga ka mid yahay waxaana dhacday oo markhaantiyaasheedii lahayaa murashaxiintii qayb ka mida goobtii subaxdii doorashada la geli lahaa oo dadkii aanu qoraynay buu wuxuu yidhi doorashada reer hebel lama qaban karo maxaa yeelay hal murashax baa iska diiwaangeliyey waa garta sidaasaanu reerkii kaga hakinay doorashadii ilaa shardiga ahaa in laba la helo isla mararkiila isla subaxdii waxaanu ogaanay saddex murashax oo diiwaan geliyey oo shuruudahoodii u dhan yihiin inay jiraan uu rabo inuu arrintaa ku carqaladeeyo qoyskii sidaasaanu annagu qoyskii doorasho ku gelinay mar allaale markay hoolka aadeenna waa markuu iscasilay dhinaciyadii ishayana runtii waanu isu soo dhaweyno waa heshiisiino markaa ergadeyda ku wada jireen waa gartay taasina waxay caddaynaysaa xataa guddiga inaan loo ogolayn inuu cid si gaara u taarget garayo dadku waxa weeye abbaaro siman baa laleeyahay guddigu nidaam iyo xeroosaad buu leeyahay wixii nidaamkaa dhaafana tillaabada ku habboon waan ka qaadaynay inta tabartaya waayahay dhinaca kale mudane guddoomiye maxaad kaga jawaabaysaa eedeynta la xiriirta in laba qof oo musharaxa oo wada fadhiya midna ay boqolkiiba boqol doorashada codadka uu helo midna uusa xataa hal qofa helin oo ka dhacday puntland lafteeda taasi maxaad uga jawaabaysaa ayna taas haray annaga nama khusayso qofka ergooyin baa doorta marka hore waxaanu la xiriiraa saxiixaha oo ergooyinka keena isagoo la tashanaya nabadoonada iyo odayaasha markaa kabacdi bay ergadu noo soo gudubtaa ergada annagu waanu nidaamkeeda iyo habraaca iyo baanu fiirinaa shuruudaanu ka eegnaa haddii ay shuruudihii buuxaan waanu xiraynaa hadday konton iyo kowda meel wada siiso iyo hadday qeyb ka midihii wada siiso waa isugu kaayo mid guddiga xalinta khilaafaadka ee soo celiyay koob iyo tobankan kursi ayaa qudhooda lagu eedeynaya in musuq maasuq ay ku wareegsan tahay waxaana guddigan xalinta khilaafaadku uu soo celiyey oo keliya sida la sheegay koob iyo toban kursi iyadoo ay u gudbiyeen beesha caalamku sida wararka aynu helayno ay sheegayaan koob iyo labaatan kursi kuwaasoo buuq fara badan kadib koob iyo toban qasab ay ku noqotay in ay soo bandhigaan maamulada qaarkood ayaa u arka guddiyadan xubnaha haatan ay dib ugu soo celiyeen inay yihiin maamulada qaarkood ayaa u arka guddigan in ay yihiin kuwo dana gaara kale xubnaha wakhtigan ay dib ugu soo celiyeen waa kan maxamuud cilmi oo ka mid a guddiga doorashada ee jubbaland marka kursiga haatan laydinku soo celiyey ayaa tuhmaysaan in madaxtooyada ay saameyn ku leedahay in la soo celiyo ah wasiirkii hore oo madaxweynaha wasiiradii aadka ugu dhawaa ka mid ah waxaan tuhmaynaa culayska hadda la yiri kursigan hala celiyo kuraas si hergelcada maaragtay loo tuhmayay inay dhibaata ka dhaceen oo kalea dalka ka dhacay waxa kuwii ayaga ahaana aan looga hadlin kana looga hadlay waxaan u arkaynaa inay tahay faragelin kore guddiga xalinta khilaafaadka oo war-saxaafadeedkan uun soo saaray maalin saddexaad ayaa laba xubnood oo ka mid a sida guddoomiyaha guddigan aan muddo doondoonay si ay uga jawaabaan eedahan loo haysto ee ah iyaga qudhooda inaysan ka marnayn musuq maasuqa hareeye doorashooyinka soomaaliya hanaanka haatan ay u socdaan hase yeeshee midkoodna iima suuroobin inaan helo brofeesor afyare cabdi cilmi waxa uu bare ka yahay jaamacadda qatar ee dooxa waxa uu qabaa in aas-aaskii hore ee xulashada doorashada xildhibaanadanba ay ahayd mid khaldanayd waa mahadsan tahay sahra horta marka hore waxaan alifkay kasoo hallaabeen markii kow waxaa la sameynayey waxaa sameeyey dhowr nin oo oo u badan madaxda gobolada iyo saddexda nin oo u sarreysa dowladda dhexe ayagaa waxay ku heshiiyeen marka inay sameeyaan laba guddi oo midna uu heer gobol yahay midna uu yahay heer dowladda dhexe guddiyada heerka dowladda dhexe marka waxaa ka awood batay processkiina hadda aada u kontaroolay kuwii gobolada ka jiray oo ujeedaduba ay ahayd nimanka meesha joogaa ee maamulada joogaa habka keliya ay ku kontarooli karaan waxa natiijada meesha kasoo baxaysaa waxay ahayd inay guddi ay samaysteen oo ayaga shaqaalahoodii iyo dadkoodii saaxiibadooda ahaa ay u dhiibeen si ay shaqaalahoodii iyo guddiyadii saaxiibadooda ahaa usoo saaraan nuxurku intaasoo ahaa ujeedadaasna ujeedo ay isla wada ogol yihiin oo sideedda ama toddobada nin ee meesha joogtay ay isku ogolaayeen inay ku boobaan nin walba wuxuu boobi karay ahayd marka waxaa ku soo aruuray meesha guddigii gobolada joogay markii horeba ma dhegaysanaynin guddiga dhexe oo waxaad arkaysaa inaan marar badanna markaad la hadasho waxay kuleeyihiin qoladan goboladu waxay rabaana iska samaysanayaan oo qoladii dowladda dhexe iyo ku magacaawaneed cumar dhegey iyo kooxdiisa cid dheg jalaq u siinaysa may jirin marka waxaa meeshii yimid xoogaa power struggle iyo nin walba kooxdiisii inuu meesha geysto oo gashto qoladii goboladu marka wuxuu waa soo samaysteen waa soo jacbursadeen waxaan marka rabaa keliya inaan dhowr shay kaa meeshaan isla fiirino kow inta kursi ee wareeg labaa tagtay horta way yar waxadan labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta marka la fiiriyo kuraasta wareeg labaad la isla gaaray way yar tahay kuraasta soddon cod wax ka yar lagu kala badiyeyna way yartahay waxaad arki konton iyo kow konton afartan iyo shan waxaa marka meesha ka muuqata waxa dhan baaba processka dhan ayaa ahaa process aan aan aan aan aan loogu talagelin in ama lagu tartamo ama si xalaala ay wax uga soo baxaan guddiga khilaafaadka marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo guddiga khilaafaadka marka waxaa u imaaday ma aha keliya laba toban iyo kugan ay diideenoo waxaa imaanaya labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta siday u badan yihiin haddaysan siddeetan sagaashan boqolkii gaarin waxa dhana wax lasoo wada boobay oo lasoo calwiyey ahaa marka ayagii hadda waxaa lagu eedeynayaa inay koob iyo toban kilo mahoyaanka ama qaar labado xabo iyo dhowr xabo oo ay isleeyihiin maaragtay waa awood badan ma laha inay ka dhagayn oo raggii jabaabiirta ahaa ee si sida cad wax usoo boobay aan dhinacooda la fiirin yani taasi eedaas a loo jeedinayaa laakiin guud ahaan dowladda dhexe guddiyadeeda awood fara badan ma leh ama mid khilaafad ha ahaado ama mid doorasho ha ahaado maamulka hirshabeelle ayaa waxaa dib loogu soo celiyey kursiga uu u tartamay maxamed cabdulaahi xasan oo uu ku guulaystay waa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga xilli habeena markii rabshado lagu eedeeyey oo rasaas ay ka mid ahayd oo ay rideen ilaaladiisa ay ka dhacday xarunta doorashada saqdhexena la sheegay inuu ku guulaystay kursigaasi iyo cabdicasiis saalax armaan hase yeeshee madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo qudhiisaba ka jawaabay arrinkaasi waxa uu sheegay in go'aankaasi aysan ahayn mid cid kale ka go'a oo iyaga oo keliya ay go'aankeeda leedahay cidda la dooranayay iyo cidda ay dooranayaan annagu dadkii aan soo doorannay waa naqaan cidaan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durtana ma jirto guddigii doorashooyinka madaxa bannaa heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen waana ay muxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay sidaa darteed waxa waaye dadkii soomaaliya lixdankii iyo ka sii horay iyo wakhti walbo ay doorasha dhacaysay dad wax qabaah waa jireen dad kursiga hadduu u suurageli waayo wax sheeganayaah waa jireen galmudug oo horay uga mid ahayd meelaha ugu daran ee khilaafaadku ay ka jireen maamulkaasi markii koob iyo tobankani kursi kursi ka mida dib loogu soo celiyey ayaa iyaguna waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku diideen go'aanka guddiga xallinta khilaafaadka markii dib loogu soo celiyey kursiga axmed maxamed abtidoon guddoomiyaha guddigaasi xuseen sheekh maxamed ayaan weydiiyey bal aragtidooda ka maamul ahaan aad umahadsan tahay waxaan u aragnaa koob iyo tobankaas xildhibaan oo la soo celiyey in ay micnaha arrintaasi arrin oo oo sax sax aysan ahayn aan aaminsanahay koob iyo tobankaas qof waxaa lagu soo doortay doorasho saxa oo xalaala lagu soo doortay sidaasaan aaminsanahay haddaan nahay maamul goboleedka galmudug waa gartay gudigiisa doorashada waa yahay waxaa jirta in galmudug ay ka mid ahayd meelaha ugu khilaafka badan dil ayaa ka dhacay musharaxiin ayaa iyaga oo dhaqaalahoodiiba loo diiday inay tartamaan kuraas dumar lahaa rag ayaa u tartamoo qaatay ee waxyaabo fara badan ayaa ka jira galmudug oo cabashooyin fara badan ayaa kasoo dhacaya marka maxaad ku diidantiin in musuq maasuq uu geli karo kuraasta qaybo kale wallaahi annaga kolley annaga meesha joogna dadkuna waa waxaa laga yaaba kuturkuteynta waa iska badan tahay laakiin annagu marka sawirka guddi ahaan waxaan raacaynay hanaankii doorashada loogu tala galay musharaxiin waa laga yaabaa qofkii musharax wax waaye inuu iska sheego musuqmaas sidaana wax u dhaceenayo waxaa la musuqmaasqay laakiin annaga marka u horeysa broseska odayaasha boqol iyo soddon iyo shanta jiraa loo keenayay oo ayagoo la soo tisa nabadgenyadooda ergadaa sidaasaan ku keenayay kabacdii waa hubinaynay kabacdi markii la hubiyo oo dhinac kasta laga hubiyaa la aqbalayay markaas kabacdiyaana kulley musharaxiintii oo u tartamaysay micnaha laga qabanayay araajida sidaasayna doorashada ku dhacday waa gartay hoggaan dhaqan oo saxiixayaasha ka mid ahaa ayaanan ka qayb gelin doorashada meelaha qaarkood sidaasoo kale cabasho ayay gudbiyeen guddiga xalinta khilaafaadka ay u gudbiyeen xubno qaarkood hadda waa laidinku soo celiyey marka sidee waxaana dhan aad u xalinaysaan hadda xilli aad soo gebagabayseen doorashadiinaha wallahi nasiib darra waxaa guddiyada khilaafaadka anaga meelaha media iyo waxaasaan ka maqalnay waxna nama weydiin wax laysku haystana nooma isa sheegin annagana meesha ilaa afar bilood broseska doorashada ku jirnay marxalado kala duwanaa lasoo marmarayay ayaga oon waxba na weydiin meesha ay wax ka dhacayn annagaa joogna oo doorashadii loo qabtay iyo broseskay soo martay iyo nidaamkay soo martay ayaga waxbana lasoo weydiin unbay golooyin musharaxiina ay inta utageen laga yaabaa go-aana ina iska soo saareen taasna sax maaha sharcina maaha maaragtay adinkii dhankiinana aad saan leedihiin guddiga xalinta khilaafaadkana ay yidhaahdeen waa in dib loogu noqdaa intaanoo kuraasa qayb aad ku leedihiin adinka galmudug maxaa idin qorshaysan marka inaad wax ku xalisaan horta gud guddiga khilaafaadka marka ay wax ogaanayaan waa inay horta ay baaris sugdiyaan oo ay ogaadaan meesha waxa ka dhacay annaga na weydiiyaan annagaa dukumentiga hayna sidee wax u dhaceen waxa dhan dadkii raba in la weydiiyey annaga ahayd cid wax na weydiida male go-aanna iska soo saareen marka saas waxay unoqonayaan micnaha sharci darra waaye waxaa ficneed inay micnaha shuruucda ay ku dhisan yihiin inay ilaaliyaan oo si cadaalad ay wax u suubiyaan go-aanna iska gaareen warar badan kulley waa nasoo gaaraya laakiin annaga kulley aragti ahaan guddigeena galmudug iyo dhammaan guddiyada dhan warsaxaafadeedaan kasoo saarnay arrintaas ayadaa sax ma aha wax sharcigana ma aha sharciyadna ma haysato dadkii meesha joogay oo garoonka joogay waa in wax la weydiiyaan maxay wax ku dhishaan ayaga hadda maxay ogyihiin waxnama warsan meeshii ma imaan baaris lama suubin go-aanay iska qaateen marka arrintaas waxay u egtahay kulley dad oo min jeclaysi iyo dana gaar wax laga leeyahay dana siyaasadeed un baan u arkayna waa gartay guddoomiye waxaase lagu eedeynayaa maamulkaaga adiga aad guddoomiyaha guddiga doorashada u tahay ee galmudug in ay aada ugu dhow yihiin una janjeeraan mas-uuliyiinta dhinaca ee madaxtooyada soomaaliya taasina ay saldhig u noqotay in qeybo ka mida kuraasta wakhtigan buuqa uu hareeyey ay taasi qeyb ka tahay marka maxaad uga jawaabaysaa hadalhaynta dadka qaarkood iyo eedahaasi wallahi taas waxa waaye waa wararkii un kuturkuteynta ahayd annaga kama waxaana guddi madax banaan madaxtooyadana hadda dadku waa wada ogyahay maba isnaqaanba madaxtooyadaas hadda iyo guddigeena xiriir mala madaxtooyada soomaaliya waa tahay laakiin annaga guddi dhexdhexaada oo madax banaana nahay waa xiriirayo wax naga dhexeyn laakiin madax soomaaliyad waaye oo hadda dalka ayaga hayo laakiin doorashadana faragelina kuma suugin waana ka madax banaana waa gartay haddaad madaxtooyada soomaaliya ka madax bannaan tihiin iyo xagga dowladda federaalka dhinaca maamulka adinka idin magacaabay ee maamul goboleedka galmudug marka la eego sidee baad uga gacan banaanaan kartaan oo loo dhihi karaa musuq maasuq xagga maamulka ma soo dhici kar mar haddii ayaga idin magacaabeen oo xubnaha imaanayana ay saameyn ku yeelan karaan sax waaye maamulka maamul goboleedka waanu magacaabeen annaga sax waaye taas wax jira waaye laakiin waa ka madax bannaan nahay wada shaqaynna waa leenahay because ammaanka security-ga nabadgelyada ayagaa qaabilsan annagana qaybaha sida doorada hanaanka doorashada iyo siday u socota annaga u madax bannaan marka wada shaqayn dhinacaas guud waa naga dhexeeya laakiin waa ka madax bannaan nahay xaqiiqana waa run ayagaa na soo magacaabay laakiin shaqadeena annaga u madax bannaan guddiyada maamulada ayaa ah kuwo ay soo doorteen maamul goboleedyada ay matalayaan waxaana dad badan ay u arkaan in xubnaha la doorto iyaguna ay saameyn ku leeyihiin doorashadooda iyo sida ay u soo baxayaan madaxda maamul goboleedyada waxaa sidoo kale xusid mudan in ergooyinka lasoo xulay dhowr jeer la babedelay qeybo ka midana dusha laga keenay sida ay sheegeen dadkii ka qayb galay goobaha ay ka socdeen doorashada codbixinta ee magaalooyinka magaalo madaxyada u ah maamul goboleedyada su-aashaasi waxaan weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka galmudug kaba soo qaadba madaxweynaha maamulka cid uusa wadanin ama uusa keenin ama uusa raalli ka ahayn suuragal makuuta adigoo guddoomiyihii guddiga iyo guddigaaga in musharaxiinta intuu ka mid noqdo la dooran kara si furan wallahi dadka soddon iyo lixda oo meesha lagu doortay waa runtii saare haddaan sida dhabtaa kuu sheego oo dadka madax bannaan ay waxaas ahaayeen meelo kala duwanay ka yimaadeen waa la yaqaanaa soomaalidana waa istaqaanaa waxaas waxa waaye waa waa warsuuqii meelaha lagu weeyay qofkii musharaxa wax waaye waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ani saasaan wax ku waayey saasaan wax ku waayey annaga doorashadan si cadaalad u dhacday afar biloodaan soo wadnay meelo kala duwan siyaabo kala duwan iyo iyo xaalado kala duwan ay soo martay alxamdulilah dhib la-aanna waa dhacday soddon iyo lixdii kursina kulley galmudug laga rabay waa isku soo gunaanidoo khilaafkan guddiyada maamul goboleedyada iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxa uu sii seeteen karaa xilligii lagu waday in soomaaliya ay ka qabsoonto doorashada madaxweyne siddeed iyo labaatanka bishan taasoo tan iyo bilihii lasoo dhaafay bil walbaba ay bil dib uga sii dhacaysay waa hagaag brofesor afyare cabdicilmi hadda waxaa muuqata khilaaf horle oo cusub oo ku salaysan maamul goboleedyada guddiyadooda doorashooyinka iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka sidee ayay doorasho ku dhici kartaa marka wallahi horta guddigan guddiyadan waa wax la sameeyey mashruucan hadduu mashruuc siyaasi ku bedelana qoladaas siyaasadda ayagu go-aanka ka gaara unbaa ka gaari doona nimankaas hadda madasha ayaa inta isku yimaada ayaa la rabaa inay wixii soo gebagabeeyaan oo ay hore u dhaqaajiyaan go-aan siyaasiyahay ka gaarayaan go-aan sharci ah haddii waxa sharci iyo wax laysla aado waxay u badan tahay waxa meesha yaalloo dhan inayna sharci ahayn marka go-aamo iska siyaasiyaho xalmastuura inay ka gaaraan ay u badan tahay oo la yidhaha intaan iida aan intaan kuu daaye waxa waa rag wada tartan jiro nin walbaahe nin buu gadaal ku wataa kuwaan lagu dhagaa ujeedaa loogu dhagayaa oo waxaa laisleeyahay kuwaad adigu wadata ku bedelo marka waxaan isleeyahay waa waa khilaafkaa siyaasiga ah oo ayaga ka dhexeeya aakhirka dhowrkii nine meesha madaxda ka ahaa u noqonaya ayaa hadda ayagii unbay u tegi doontaa ayagaana go-aanka gaari doona u malayn maayo process iyo nidaam iyo waxaan bulshada caalamku ay ku xiiqayso meesha ma yaalaan waxaa ka taagan muran ah koob iyo toban maahane amaaba lixdan iyo sagaalka ay sheegayaan ay ahayd inay ku dhagaan haddayse ku dhagaan oo ay yidhaahdaan waxaan waxba kama jiraan maxay ayaga awoodoodu la eg tahay maanta ma suurtagale inay intay dadkii ilaan wixii oo dhan a maaragtay aan meel fiican lagu samaynaynin inay waxay hadday diidaan xataa ma laga dhegaysanaya guddiga doorashada oo qolada loo cumar dhegay iyo nin bay yidhaahdeen doorashada kama qaybgeli kara ninkii xildhibaana laga soo dhig waa joogaa hadda waxbana kama dhihi karaan aakhirka waxaa siyaasadda unbaa go-aan looga gaaraya maahane marka guddiyadani horta awoodda ay isi siinayaan ful mana fulin karaan xaqiiqa ahaanna male marka horena guddiyada gobolada ka awood badnaa haddana siyaasada xukumaysa ee sharci hadda oo oo meesha la raacayo oo yaallaa ma jiro horta intaas waa waa waxaan isleeyahay way caddahay waxaa muhima marka dadka soomaalida guud ahaan waxaa qasaba in uun ha looga gudbo la yidhaah oo hore looga soco laakiin haddii xalaal laga raadiyo meeshaan xalaali ka soo bixi mayso complete guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaan intaasi ku soo gebagabeynayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay ibraahim haye maxaa noo xiga dhowaan waxaa burcadda internetka jabsata bogga internetka ee shirkadda yahu ayaa waxa ay heshay xog malaayiin qof oo isticmaashay iimeylada iyo habab kaleta isgaarsiinta ee shirkaddu ay isticmaasho haddaba sidee dhacdadaasi ay u saameynaysaa dadka iyagu isticmaala iimeylada shirkadda warbixin arrintaas ku saabsan falastiin axmed iimaan ha soo jeediso shirikadda yahu ayaa sheegtay in ku dhowaad hal bilyan oo qof oo isticmaalayay shabakadaasi xogahoodii ay gacanta u galeen kooxaha burcadda internetka shirkadda yahu ayaa ka mida shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka internetka islamarkaana wararka isgaarsiinta iyo ganacsigaba ka shaqeeya waxaana la filayaa inay tani dhaawac u geysato shirikadda haddaba maxay tahay sababaha ay bartilmaameedka u noqdaan shirkadaha isgaarsiinta gaar ahaana kuwa haya xogaha bulshada oo ay ka mid tahay yahu waxaan su-aashaasii weydiiyey jabriil afyare oo cilmiga teknolojiga bartay islamarkaana u shaqeeya shirikadda dhinaca teknolojiga ee i b m runtii ma aha markii ugu horreysay yahu shirkadda la yidhaha loo dhacay waa markii labaad markii ugu horreysay two thousand fiftenkii ahayd haddana waa loo dhacay ilaa iyo one billion qof ayaa accounkoodi loo dhacay sababtana waxay tahay runtii badanaa dadku accounadan waa accouno iska private oo government iyo dowladda ma aha marka ma aha secure oo waxaweye si fudud ayay dadkan combyuuterada u dhaca ama hacriska loo yaqaano ay u geli karaan sababtaa darteed fudeedkaas dartiis iyo hadda oo soo badatay in qof walba oo meelaha coffeeshobyada iyo meelaha aan maaragtay public domainka ah ay dadku badanaa accounadoodu ka galaan sidaa awgeed aad bay u fududahay in loo galo oo loo dhaco kooxaha u dhaca shirkadaha internetka ayaa dad badani ay isweydiiyaan maxay tahay ujeedooyinka ay ka leeyihiin ama waxa ay ka faa'iidaan ma waxay raadsadaan dad gaara oo ay bartilmaameedsadaan mise waa mid si guud ay meel un uga dul dhacaan waa kan mar kale jabriil afyare oo sharxaya
guud ahaan dad gaara raadsan mayaan way ku way ku maarata haddii ay helaan qof muxuu ahaa dadka la yaqaano kala ah dadka mubiyada dhiga waxyaabaha ay kala soo baxaan waxaa ka mid ah qofkii magaciisa dhalashadiisa adresskiisa bangiga saan bangiyada qof walba dad badan baa bangiyada online banking baa jira waxaa jira investment dad baa muxuu ahaa dhaqaalaha iyo ku shaqeeya marka way iibinayaan waxay iibinayaan informationkaas ay soo heleen credit kaaryadii way iibinayaan waa lacag lagu qiyaasay intaasoo bilyan oo daalar sanadkiiba marka waxaa ku jira muxuu ahaa lacag helid waxa weeye arrintaana way soo nonoqotay noqotay dhibka ay hadda yahu u keentay waxaa ka mid ah waxaa isku xiran lahaa yahu hadda iib iib bay ahayd oo verizon company la dhahaa iib ayaa iibsanayay marka hadda diilkii dib buu u dhacay marka dhib badan baa yaala marka dara bridgekan waxaa la yidhaha ama in loo dhaco dadka waxa ay leeyihiin oo waxa weye waa dhibaato meel walba ka taagan aaladda internetka ayaa ah mid ay dadka dunida siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoogo badanna ay isugu gudbiyaan inkastoo ay khataro badan ay soo baxayaan oo ay ka mid tahay kooxaha u dhacaya xogaha internetka ku kaydsan haddaba maxay yihiin xogaha muhiimka ah ee kooxaha burcadda internetku ay raadinayaan sideese xogahaasi u isticmaali karaan su-aashaasi waxaan weydiiyey axmed sheekh siciid oo bare dhinaca teknolojiga ka ah collejka northern virginia community college waxyaalaha ugu badan ay raadinayaan kooxda burcadka waxaa ladhaa hackers baa la waxay raadinaya information informationkaas oo most marka ugu badan ay ka fiirsadaan qofka wuxuu qabto iyo meeshuu ka shaqeeyo yacni meeshuu ku noolyaha iskuolka u dhigto marka qofka intaas ay bartaan kabacdi baa waxay sameynayaan inay informationkaas haddana usii isticmaalaan qofkaas qof kaloo sii yaqaana intay ka dhex helaan emailkiisa saasay marka ku raadiyaan dadka yacni xunxun oo dadka inay dhibaateeyaan yacni o mar mar mar kasta ka ka ka taliya ugu dambayntii sidee qofku uga gaashaaman karaa ama uga hortegi karaa in loo dhaco iimeilkiisa iyo xogihiisa kale ee gaarka ah oo uu ku xafidan karaa waa kan mar kale axmed sheekh siciid
wallahi waa arrin aada iyo aada muhiim u ah marka aan dhigahayo galaasyada oo aan collejka dhigayo maadada telecommunicationka ardada badanaa waxaan u sheegaa is-ilaaliya emailkiina marka koowaad qofka kusoo diraya emailka waa inaad taqaanid qofkaas magaciisa iyo emailka kusoo dirayo for example waxaa ka mid a marka qaarkiis waxay kusoo attach garaynayaan waxay kusoo xiraan attachmenti markaas aad furtidna isla markiiba qofkaas wuxuu u leeyahay yacni access bu wuxuu u leeyahay inuu emailkaaga uu asagoo ka shaqaysto marka waxaan kula talinayaa dadka shacabka ah soomaaliyeed dhalinyarada dadka waaweyn inay is-ilaaliyaan oo ay limit yareeyaan isticmaalidda ay gelayaan social mediaha sida facebooka iyo kuwa kale oo la isticmaalaba isku soo wada duube isticmaalka baraha bulshada ee joogtada noqday iyo weliba dad badan oo barahaasi ka isticmaala meelaha ay dadku wadaagaan ama ganacsiga ama shaqooyinka kale loo tago ayaa waxay kordhinaysaa sida ay sheegayaan xeeldheerayaasha dhinaca tiknolojiyadda khataraha ah in xogahaasi ay ka faa'iidaysan karaan dad kale maadaama inta badan kombyuutarada ama aaladaha lagu gala internetka ay yihiin kuwo isku furan oo la ysaga dusi karo aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasna waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
jibco wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa si weyn toddobaadkan u saameeyey mashaakilka ka taagan magaalada xalab ee dalka suuriya halkaasi oo masiibo bini'aadannimo ay ka dhacday magaalada xalab ayaa ah mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalka suuriya islamarkaasina magaalo taariikhi ah iyadooo dhinacyada ku dagaalamaya dalka suuriya mid walba ahamiyad gooniya u leh sida uu faahfaahinayo doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yeman kana faallooda arrimaha dunida islaamka horta xalab waa magaalo istraatiiji ah marka laga hadlo magaalo qadiimi ah taariikhi ah oo waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye marka ganacsigeeda magaalo xawli ah waaye marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo afar sano ah nimankan mucaaradka ah nasriga la baxay nurdin senki marka dagaalka ruushka waxaa soo gelinaya dadka waxaa daciifay oo awoodii madaxweynihii bashaar asad syria ayaa u gacan haatinaya iran iyo ruushka marka labada awoodood qolana taageero siyaasadeed bay siin jirtay waa ruushka wuxuu siin jiray ruush suuriya iran iyo bashaarna waxaa ka dhexeeya ideolojiyad xagga caqiidada shiicada ah marka xalab waxaa soo galay kooxa suniyiin ah marka jabhatu nasri iyo kuwaan la yidhahdo fasran kamaa umirta iyo nuruddin sink iyo qolooyin kale iyo daacish qolooyinka marka iyagu habka cadoon oo xoriyadoon ay ku bilaabatay walow ay laba u kala baxeen qolooyin mucaarad ah oo iska qoyar socda iyo qolooyin mucaarada oo xagjir ah oo mintid ah guud ahaan marka xalab waxay noqotay caasimadii sida mawsil hadda ku taalla ciraaq oo kale ay u noqotay caasimadii dawla islaamiya ayay noqotay xalabna kooxahan mucaaradka xarun marka madaxtooye ah oo ay howlahooda ku maamulaan marka waa magaalo istraatiiji ah sida hadda aan qiyaasayo turkiguna xad buu la leeyahay wuxuu ka ilaashanayaa niman la yidhahdo kurdiyiin in halkaa ay ka dhisaan dawlad kurdi ah marka dhinaca turkigana kurdigaasuu ilaashanaya ruushkuna cilaaqada igu lahaa suuriya iyo midaan gal gal ka dhexeysa dalalka reer galbeedka ee maraykanka oo iska tiirin ah xooga ismuujin ah ayuu ayuu mataqaanaa gobolka ka wadaa maadaama ciraaq iyo ruushkii xiriirka ka dhexeeyey waxba u qaban waayey wuxuu sidii tan ku fara adeeg suuriya marka saas bay ugu noqonaysaa xalab magaalo istraatiiji ah oo afkaarahan kala duwan ay ku loolamayaan warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal haysa mushkiladda ka taagan xalab iyadoo qaramada midoobeyna ay arrintaasi aad uga hadashay sidoo kale waxaa jira mudaaharaadyo fara badan oo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo caalamka ah taasi oo looga xun yahay sida ay wax uga dhacayaan magaalada xalab muuqaalada magaalada ka imanaya ayaa ah kuwo argagax badan iyadoo la arkayo burbur fara badan iyo weliba meyd aad u fara badan haddaba maxaa keenay in heerkaasi ay magaalada xalab gaadho waa kan mar kale doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yeman oo arrintaasi faahfaahinaya rafaadka waxaa keenay ciidanka ruushka waxa ay ridayaan fuustooyin iyo sawaariikh culculus ayay magaaladii xalaba ku burburiyeen dhiig fara badan oo shacba magaaladii daadanaya magaalada waxaa ka socda waa qiir iyo baaruud weeye ciidanka dagaalamaya waa dhowr kun laakiin rubuc milyuun magaalo ay degan tahay weeye oo taariikhi ah marka inkastoo laidi qoloyinkan mucaaradku dadkii shacabka inay qaxaan way diideen oo dabaad bay kaga dhigteen ruushku marka uma aaban yeelin naf alla nafkii gacan qaada ama geeskii taagan iyo gurigii taagan ba sawaariiqbuu ku garaacay marka khasaaraha waxaa keenay hubkan ruushka iyo awooddan iyo muruqan aan loo meel degin iyo caalamkoo ka aamusay iyo haddii dadkii ku noolaa xalab inay qaxaan loo suurgal u ahayd waxaa diiday duqeynta kor ka socota iyo mucaaradka oo gudaha ku haysta oo dadkii gabaadka dhiganaya marka xaalad bini-aadinimo ah oo insaaniyad ah oo aada u khatar badan oo la odhan karo ilaa genocide bay gaaraysaa xasuuq caalami ah ayaa ka dhacay mataqaanaa xalab saradii waa la burburiyey xarumihii waxbarashada iyo ganacsigii kulli waa la burburiyey dadkii baa weli ku hoos nool burburka daba burburkii kasoo gaaray duqeynta ilaa haddana waxa weeye daawooyin iyo tacaaliif ma lahan biyo nadiifa yacbaana ma haystaan hay-adihii gargaarka bixin lahaana xadka turkiga ayay safan yihiin gawaaridii ambalaceka marka waa xaalad bini-aadinimo ah laba iyo toban maalmood oo dab kulul ka socda hawada sare mucaaradkuna ay dagaalamayaan shiicadii iyo sunnigii loo kala baxay marka waa magaalo markaad eegtid hadda waxaa aada ii saameeyey lixda salaadood marka salaadaha sida la yidhaano islaamkuna waa shan waa subaxa duhurka casarka maqribka iyo cishaha wuxuu ku daray salaada janaasada oo joogto noqotay marka waxaad ka fahmaysaa salaad janaaso oo saacad kasta la tukanayo macnaheedu waxa weeye dhibaatadii iyo qaxii iyo dilkii iyo maxaan ku irahda gabaadkii baa dadkii lala dilayay ayaa aada u farabatay salaadii janaasada ahayd baa iska socota saacad kasta burburkii baa socda dadkiina way khaylayaan dhiig bay gacmaha kula jiraan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen baraadan aanu intaasi ku dhaafnay ibraahim haye dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa falastiin heesta beby waxaa ku luqeynaysaa sabrina
sabrina muuse iyo heestii beybe ayaa gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii galabnimo waa ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan oo idinla jimco wanaagsan